xili dalka intiisa badan laga daafira tallaalka isku dhafka ee fareenka iyo shumanbiyoodka ayaa degmada xudur waxaa laga daafira tallaalka isku dhafka ololaha afwareenka shumbiyoodka iyo jadeecada kaas oo laga tallaalayo caruurta yaryar waxaana goobjoog ahaa munaasabada lagu daafurayay tallaalka qaar kamida maamulka degmada xudur mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada degmada xudur gudoomiyaha degmada xudur ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda tallaalkan uu leeyahay bulshada ku nool degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada salaan kadib kadhay keekoy antan badan iskuena aniga talaalkii oo soomalilan ku bilowday aniga barnaamijkaa uu daafurna jaansuugna abdilahi ar soomali dhamar ku daafuri qaaraan magaalamadaadi gobolka karogne aniguna barnaamijkaa uu daafurnu way bafadaan insha allahu anignin faa'iidaysata ya fadaan adduunyadu ay baa walala kasha hormareeyo go'aha wadinnimada iyo dadnimada lakasha hormari dada qaarka way baa talaal hooba la suubiyey way baa dhacdooda talaal la suubiyey talaalkii mushkilaka deedi ah dadkii la faday angeysiane yaad kor la kulan qolay oo nimbaanyime bahalka talaalka atina zaa'idii jadaacad iyo baali sharee maanaha heeglii walaas horeyba maanaha ee tilaaleen soodan walaa tilaaka zaa'id way baa oo fareenka iyo shambiyod yani cusub armayon way dhaqdeen inay kutaa dilo dadka looxaasinen talgari la sii geelin kubaanyi waraba markan maadaama helishaga la kijara insha allahu daafurnan koyni shirkan weynayn daafuri dooneen daafuri doon insha allahu iyadana maasiti waysii kognaaxdu walfayle anigu martin shaqay